Farsamada gacantu waa xirfad taariikh weyn ku leh adduunka oo ay ku tartamaan wadamada horumaray iyo kuwa dhaqaalahoodu sarreeya, waana xirfad hodan ah oo dadka yaqaana meel kasta ooy tagaan ku anfacda. Magaalada Mandera waxaa ka jiro dad ku shaqeysta xirfadda gacanta, sida tumidda biraha iyo tolidda kabaha. Waxaan u kuurgalnay inaan xog badan ka ogaano xirfadlayaasha farsamada gacanta ee ku dhaqan magaalada Mandera, si aan wax badan uga ogaanno dheefta ay ka helaan iyo caqabadaha ku hareeraysan. Qaar ka mid ah dadka ku shaqeysta xirfadda farsamada gacanta ee ku sugan suuqa Buula-Jamhuuriga ee magaalada Mandera oo aan la kulmay waxay ii sheegeen in xirfaddan ay ku shaqeysanayeen ku dhowaad muddo soddon sano ah, waxa ayna iga warbixiyeen nooca shaqada ay qabtaan.
waxaan sameynaa kitaabaan sameynaa koobaan sameynaa galbilaan waan tulaa boorsooyin waxay waxay oo yaryar aan sameynaa gacantayda waxay ku- ku- waxaan ku sameynaa furii gaari waxaa laabo sameynaa wax kasta waana gacantayda imaada waxaan arka kulli waa sameynaa annaga waxaa nahay dad farsamo meel u fadhiyaan nahay farsamadayna kaba iyo galbilaaba iyo baabuurta oo furowda ka halawda hagaajintooda waxaasaan meesha u fadhinaa ilaa soddon sano aan meesha joognaa Inta badan dunida, dadka ku shaqeysta xirfadda farsamada gacanta waxa ay bulshooyinkooda ka helaan dhiirigelin, maamuus gaar ah iyo in lagu ammaano shaqada ay hayaan. Hase ahaatee, Mukhtaar Cali oo ka mid ah dadka ku shaqeysta xirfadda farsamada gacanta ee magaalada Mandera ayaa sheegay in inta badan bulshada ay u arkaan shaqada uu hayo shaqo aan wanaagsanayn waxa uu yidhi waxa ay ii sheegaan in aan isaga tago shaqadan isagoo carabka ku adkeeyey inuu ku kalsoon yahay gacantiisa iyo shaqada uu hayo shaqada waxay u arkaan dadka qaarkood waa ayasa in shaqada ma iskaga tagtid aniga shaqadaydan waan ku kalsoonahay maanta mar baan ka helay meel baan fadhiyaa saan baan ku nooleeyahay shaqadan inaan maaragt kalsoonahay nolol maalkeed ku hay soomaalida qaarkood waxay leeyihin shaqadan ma shaqo fiican ma saas oo leeyihin ani laakiin waan ku kalsoonahay shaqadan waa inay xirfadlayaashan waxa ay soo saaraan agab la mid ah kan ay sameeyaan warshadaha caalamka sida mindiyaha dib u habeynta kabaha iyo boorsooyinka dhammaaday iyo agabyo kala duwan oo aad muhiim ugu ah bulshadeenna waxa ay tilmaameen in shaqadan ay ku maareeyaan nolosha qoyskooda ayna tahay mid maalin ay helaan maalinna ay waayaan marna waa la heli mar waa si ay dadka u imaadaan waay waa marna waa la helayaa marna waa la waynayaa waa saddex mar shaqada ay ku socoto wacada aad leedahay hadda maanta shaqadan waa la heli la yidhaah ma jirto oo aad leedahay tawakalta aad leedahay waa soo fadhiisani wax unaad maanta heli maanta la waayni waa un maaragta saad u shaqada aad u hesho xirfadlayaashan ku shaqeysta farsamada gacanta ku dhowaad muddo soddon sano ah waxa ay sheegeen in weligood aysan ka helin dowladda iyo hay-adaha samafalka ah wax dhiirogelin ama garab qabasho ah iyagoo ugu baaqay dowladda in lagu caawiyo agabka ay u baahan yihiin si ay u horumariyaan xirfadooda inaad soomaalida waxaa waaye injaada waxaa lagu leeyahay farsamada gacanta waxaa waa sharxaanka hala barto waayara hala barta laleeyahy soomaalida qaarkood oo farsamada gacanta hala barta la yidhahdana manan maqlin laakiin annagoo farsamayaqaanka oo kale oo koba aan tolaynina waxa dowladda la yidhahdo masaacado oo waxaan annaga maqaarahan aan ku rafaadayn wax oo gargaar ah maqaara maxaad u baahantihiin oo la leeyahy ma jirto dadka sharqaanka loo qiibina waan arkayna county intaasaa bixis matooraa gawaarada matoora injineeriyaasha wabiyaasha intaasaa la siiyey annaga wax gargaar oo dowlad codsi national ahaata county ahaata wax gargaar codsi la yidhaahdo oo ay dowladda ayna codsi
dowladda iyo haayad wax weli kaalmo naga soo gaarin male ilmaa iskuul noogu jiro ilaa secondary waxauma qaraaba haddaan ka horo aan ka helnay oo tol xaggiisoo ilmaha musaas nuu iskuul noogu bixisma ogey wax weyn oo naga gacan tahay inaan ku shaqaysanay oon ilmo iskuul ugula baxnay male hadda waxaan u baahannahay dowladda haayadaha waxoo dhanba inay gacan nagu siiyaan wax kaalme eh waa u baahanaha dowladda iyo hay-adaaba ugu baahana cabdikafaar cumar ibraahim cabdikafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera